أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga ee andalusaaka idiin haysa kooda ugu door koron waxaa ka mid ah weerar kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay qayba ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya in ka badan afartan ruux oo tahriibiyaal ayaa dhintay kadib markii doonta ay la socdeen kula degtay xeebaha dalka tuunis dab geystay khasaare xoogan ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada bu'aqable ee wilaasaamiga ee hiiraan wilaasaamiga ee bakool ayaa gurmad gaarsiisay qoys danyar ah oo ku dhaqan magaalada buurdhaxulle ee wilaayadaas maktabka caafimaadka wilaasaamiga ee geda ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada alcadda ee wilaayada gedo horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa degmada buulafulaay ee wilaasaamiga ee baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo sabtiya taarikhdan ay ku beegan tahay saddexda jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan weerar kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal ka fuliyeen gudaha degmada afgoy ee wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana howlgalkaasi lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray madgaraar oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda ridada ugu magacaaban afgooye dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah la beegsadeen fariisi maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugayeen xaafadda buundaweyn ee magaalada baladweyne waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas in ka badan afartan ruux oo tahriibiyaal ayaa dhintay kadib markii doonta ay la socdeen kula degtay xeebaha dalka tuunis tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba mar kale dad tahriibiyaal ah oo badankooda ka soo jeeda qaaradda afrika ayaa ku haftay biyaha waqooyiga qaaradda afrika xilli ay doonayeen inay dhuumasho ku galaan waddamada qaaradda yurub ugu yaraan afartan qof oo tahriibiyaal ah kana soo jeeda waddamada afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa geeriyooday kadib markii doon ay saarnaayeen ay arbacadii ku degtay xeebaha dalka tuunis ee waqooyiga afrika mas-uul u hadlay xukuumadda daaquudka tuunis oo dhacdadan xaqiijiyey ayaa sheegay in tani ay ka mid tahay musiibooyinka ugu dhimashada badan ee dhinaca badda ee sannadkan ka dhacay gobolka sarkaalkan tuunisiyaanka ah ayaa intaasi ku diray hadalkiisa in doonida ay la socdeen ku dhowaad toddobaatan qof oo tahriibiyaal ah taasoo ku degtay meel ku dhow magaalo xeebadda mahdiya halka soddon qof ay soo badbaadeen lama oga in dad soomaaliha ay ka mid yihiin tahriibiyaasha ku halaagsamay xeebaha waddanka liibiya toddobaadkana dad ku dhintay biyaha u dhexeeya libiya iyo talyaaniga waxaa ku jiray muwaadiniin soomaali ah sida ay sheegeen saraakiil u hadlay hay-adaha qaabilsan socdaalka tuunis ayaa noqotay marinka ugu weyn ee tahriibiyaasha ee u socda dalalka yurub gaar ahaan jasiiradda lamadusa ee dalka talyaaniga taasoo qiyaastii boqol iyo konton kilomitir u jirta xeebaha tuunis jazaaka allahu kheyran walaalka abuusheba dabgeystii khasaare xooggan ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya walaalkeen marwaan moxamed ee rabixintaasi inoo faahfaahinayo faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdo yaab lah oo laba cisho ka hor ka dhacday mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaas oo ay ku basbeeleen in ka badan toddobaatan guri dhabka ayaa si gaar ah uga kacay xaafadda waruuko ee ka tirsan deegaanka westlands ee ismaamulka nairobi ilawareedyo maxalli ah ayaana soo wariyey in dabku ka dhashay khasaare maaliyadeed oo xooggan ilawareedyadu waxay sheegeen in dabku kacay xilli badi dadka deegaanka iyo hurdeenna lama soo warin inay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac ah balse waxaa la xaqiijiyey in dabkan ay ku shufbeeleen dhismayaal badan oo kor u dhaafaya toddobaatan guri warbaahinta maxalliga ah ee kenya oo soo xegeynaysa qof goobjooga ah waxay sheegtay in dabku uu ka bilowday mid ka mid ah guryahan rasmiga ahayn ee ku yaalla xaafadda isagoo si degdeg ah uu gudbay dhismayaal kale halkaasna uu baabi'in daran ka geystay toddobaatan shan guri oo ku yaalla xaafaddaas ayaa burburay si rasmi ahna looma shaacin waxyaabaha sababay dabka wallow wararka qaar ay sheegayaan in dabku ka dhashay cillado koronto oo ku yimid mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadda uu dabka ka kacay ee magaalada nairobi jazaaka allaahu khayran walaalka marwan guddi ka socda maktabka tarbiyada ee tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada bu'a qabl ee wilasaamiga hiiraan faafahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xasan raxmaan abu xasan guddigii dardargelinta waxbarashada ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay degmaba degmo u sii dhiibto deegaanba deegaan ay lugta saaraan ugu dambeyn waxay soo cagadhigteen degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan markii degmada ay gaareen waxay guddigan la kulmeen odayaasha iyo waalidiinta degmada iyagoona u qabtay dowro sharci ah dhanka kalena la qaatay kulamo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada mid ka mida waalidiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay in guddigan ay la qaateen kulamo dardargelin ah oo looga hadlaya sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada ubadka
allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh waxaana soo booqday wafdi ka socdo maktabka atarbiyatu watacliim xarakatu shabaab mujaahidiin aad bay ugu mahadsan yihiin taladii marka ay noo keeneen iyo qaabkii marka waa ilmihii ay waxbarashadooda ay hore ugu socon laheeday iyo sida annakana ugu qayb qaadan laheen talooyin fiican ayay marka noo keeneen mid marka waaye meel marta oo ilmihii iyo dhammaan annaka na anfacda ay noqoto ayaa insha allah markaan rajaynaynaa waxay sidoo kale guddigan dowro sharci ah u qabteen macallimiinta iyo ardayda mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka furan degmada buqa qable waa tan mid ka mida macallimiintii dowrada loo qabtay waxaa noo socday maalmahan dowro uu noo qabtay maktabu tarbiya watacliim waan soo dhaweynaynaa maasha allah waxaan ku qaadanay duruus kala duwan ugu horeyn waxaan qaadanay kelimo tawciye ah oo ku saabsaneed ashucuur bilmas-uuliya waxaa kaloon qaadanay madkhal fii duruq tadriis fanu lilqaa sifaat almucallim annaajix taxdiiru dars waan ugu mahadcelinaynaa maktabka dowradaas ay noo qabteen waxaana ka rajaynaynaa inaynu soo celceliyaan intii guddigan ay joogeen degmada buqa qable waxay soo mareen dhammaan mu'asasaadka waxbarasho ee ka furan degmada buqa qable iyagoona u geeyey hadiyado u badnaa qalabka waxbarashada goobaha waxbarashada ay guddigan ay booqdeen waxaa ka mid ahaa macadka qurduba faraciisa degmada buqa qable iyagoona tartamo xiise le u qabtay ardayda macadka inta uusan tartan ka bilaaban waxaa kelimad tawciye ah oo ka hadlaysay in lagu tartamo khayrka goobta ka jeediyey sheekh yuusuf oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee
in la tartamo khayrka iyo wanaagga lagu tartamo waa shay diinkeenna asal ku leh kutubaheenna axaadiista iyo fiqiga kulli ay qorayaan baabulmusaabaqa waxaa wanaagga iyo khayrka in lagu tartamo suurat almutafifiin allah subxaana wa tacaala wuxuu ka sheekeeyey jannadii iyo khayrkii buu ka sheekeeyey tacriifu fii wujuuhihim nadrat annaciim yusqawna min raxiiqin makhtuum khitaamuhu misk wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun ardayda macadka qurduba ayaa dhankooda sheegay inay leeyihiin hami sare oo ku aadan inay meel sare ka gaaraan waxbarashada sida ay ku cabbireen nashiidda ku bixaysa luqadda soomaaliga oo goobta ay ku qaadeen ardayda waxaa bilowday su'aalihii tartanka oo ahaa kuwa laga keenayay dhinacyo badan
su-aashan waxay leedahay udkur shuruud almuhannaa
magacaygu waa suleymaan maxamed sheekh yuusuf waxaan ka socdaa majmuucaha cabdullaahi bn cabaas su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo wuxuu leeyahay toban shardi tobankaas shardi waxaa loo kulmiyaa bid شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره ولم يكن كلا ولا بعض ولا مستغرقا في النفي من الأمر su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdulaahi ibnu cabaas radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysa dhanka qawaacidka luuqada gaar ahaan naxwaha waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo su-aal la mida waxaa la weydiinayaa majmuucada caaishat binta abibakar ee gabdhaha wax ka barta macadka qurduba su-aashuna waxay leedahay sidan waxay ka imaanaysaa maadada naxwaha udkur shuruuda alasmaa'i alkhamsa
magaciigu waa caaisha cabdiraxmaan nabikar waxaan ka socdaa majmuucada caaisha binta abibakar su-aasha jawaabteed haddaan isku dayo shuruuduhaa amaaniya hamsatun caama an yakuuna mufradah an yakuuna mukabarah an yakuuna mudaaf ilaa ismi daahir wa ilaa damiir an yakuuna idaafatuha ilaa gayri yaai almutakalim wa an yakuuna gayra mansuubah alaaatun khaasa an yakuuna fuu khaaliyan min almiim an yakuuna duu bimacnaa saaxib wa an yudaaf ilaa ismi jinsin daahirin gayra wasf
su-aasha la weydiiyey majmuucada asmaa caaisha binta abibakar radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysa dhanka qawaacidka luuqada gaar ahaan naxwaha si sax ah ay uga jawaabeen waxayna ku guulaysteen laba darajo soomaalidu waxay tidhaahdaa gari laba qof kama wada qosliso juhdi iyo dadaal dheeraad ah oo labada dhinacba ay muujiyeen kadib waxay guusha raacday wiilasha halka gabdhahana laga itaalroonaaday waxaana abaalmarino qaali ah la siiyey wiilashii galay kaalinta koowaad halka gabdhahana la siiyey abaalmarino kale oo dhiirigelinna ugu dambayntii xamladan oo loogu magacdaray shaxdulhimam liahlilqimam ayaa hadda u muuqanaysa mid gebagaba ah oo kasii dhammaanaysa wilaayada islaamiga ee hiiraan iyadoona ay suuragal tahay in guddigan ay u sii gudbaan wilaayo kale oo ka mida wilaayaadka islaamiga jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan wilasaamiga ee bakool ayaa gurmud gaarsiisay qoys danyar ah oo ku dhaqan magaalada buurdhuxulle ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan cabdiqani moxamed waa arrin ku dayasho mudan oo ay ku dhaqaaqday wilaayadii islaamiga ah ee bakool kadib markii ay gurmad iyo garab istaag u samaysay qoys danyar ah oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada buurdhuxunle waxaana qoyskan ay ku nooleeyeen guri dayacan oo ka kooban hal qol oo aan musqul lahayn allah fadligii wilaayada bakool ayaa dayactir ku samaysay guriga iyadoona guriga loogu wareejiyey deer loona dhisay musqushooda mas-uuliyiin iyo nuqabo ayaa booqday qoyskan waxaana booqashadaasi qayb ka ahaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus waa kan aabbaha qoyska oo ugu horreyn si qiiro leh uga hadlay garab istaagga ay u sameeyeen walaalahooda geeko galabjimaahed ete oo iddiitay li rooga anina lii eraw sanay caadan maxamed oo ku magadheer sanay boorow yaddad oo muslimiinta e kummad eh ulmaadataayna e yaa i diitay iinka kooyti ilaahay anka mahadsan idama daasey wal ilaahay ogi maayo wal ana ogima taalna shood miska ena mayka aragaana loor bur e loor bariis e loor miska e haaf sokor e lama kartoy baaste e sadde gulow saliid e antan allah hayenqaadi ilaahay anka mahasan dadkii hayenqaadi adduunye raaxe e aakhare janno e ka oga bacadije derbigi ana daleeel fadhi dameeroo maddi haas dugudaayan hayi korkori jaren ani bilaamaytay maddi sheekudaan ii olaadayna banaalkananii qobodaay geeka hoosgooladaa isku fadhiina derbigii yoo dhaseenoo ilaahay iindhasiyu hanuunaka farahasana farha anta dhan ebedkay lihidun isedi yajare hormahay maran edi musqul laangahayti lamasini musqulay dunsinayti geeka musqul shamiindi leh yaa aragdaada geeka li'in galahay iyaal iyoona ariirdhatati oo ii arada iya galahayti maa ilaahay ku tuugane ini gaalada indhibi ini gaalada indhibi intaasi kadib suldaan bunow suldaanka guud ee beesha hadame iyo qaar ka mida nuqabada wilaayada oo goobta ka hadlay ayaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo guud ahaan xarakatu shabaab ku bogaadiyey ka warqabka bulshada midkooda danyarta ah xaafadan oo magaalada buurruhonla kiyaadle od deganaay lankan la eraw sana eedag maadeedan la eraw deganaay dadka dariska la ee macruufka ee dadka jidka qaadaw macruufka ee maybaaha dadya duruufaysanyin idukumuugata hoos i daahiranba unku muugu tohayti maybu aha idi waydhasi musqule wehegaaji derbijele ha wareeji bal raashinshe idilisi arantan dhaganshe waa da'bege dadka saalihiinta ee saxaabadii lahku bilaaw ilaa yoomina haada lahku deeray dadka madahda ee hoo muslimiinta hogaansho ee masaakiinta magaalada ha wareegano maybwa ha kormeeran dhaganyo asalan leeyin maana runti eedi eedanka faraasagna ilaahay subxaana wa tacaala ma in weydiiyaane islaamka ilaahay isey ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bokool oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qoyskan danyarta ah ee caawimaadka loo sameeyey iyo sida ay noloshoodu ahayd isagoona ugu dambeyn bulshada muslimka ugu baaqay in dadka noocan ah ay garab istaagaan runtii waa aran ciid maana inshaadaad farxadan le ilaahay subxaana wa tacaala mayba weydiisadaana in intaam weelo koley sida hadda walaalo on sheegeen barnaamijkan kolley barnaamij musaacad ahoo kaalmo ahoo qof markaas nuguloo bulshada qeybaja nugulkumada waayela unuun hadda gorasho hore noon lahayna yaa kolley insha allahu tacaala intaas ilaahaynu waafajiy waafajin allah waaye mas-uuliyaduun nasaarna ay taga gudunay ilayuma hadda walkal insha allahu tacaala majara wal abaale un hadda suubini male runtii marka may waa sida walaalo onku warbiyanba idda kolley haalje isku haay intaasna hadda kolley walwiino hadda la sheegayo marka maana in sheegada ma e waa qayb ka mid ah dadaalada muuqda ee ay waddo wilaayadii islaamiga ah ee bokool waana dhaqan iyo sunno looga dayanayo saxaabada iyo guud ahaan dadka saalixiinta ah jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani maktabka caafimaadka wilasaamigae ged ayaa howla caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelcadda ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad waxaa si haabsami looga socda degmooyinkai deegaanada wilaayadda islaamiga ee gadoda waa qayban uu ka sameynaya maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee gedo iyadoona maktabka uu sameynaya baaritaano iyo kombyuutar lacag la-aan oo u sameynaya bulshada ku dhaqan deegaanka ceelgudud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadda ee xarunta wilaayadda islaamiga ee gedo intay socday baaritaanadii daawaqaybinta lacag la-aanta ayaa waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daawaqaybinta uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee gedo walaalayaal waa ilaahay baa mahadsan dad islaama naga dhigay maanta wadaadahan soo gaaray qaybta daawada inoo keenay ilaahay baa mahad daawadii bayna siiyeen aan ku caafimaadnana waan rajaynayna daawo fiican tayo leh wasalaamu calaykum waraxmat mahad dhammaan ilaahay baan u daynaynaa mahad ilaahay bay u sugnaatay annagoo addoomihiisa aan nahay intaa kadib martabka caafimaadka ee gado ayaa maxaan ku rahdaa daawo tayo leh dadkii u keenay ilaahay baa mahadsan ayagana way mahadsan yihiin xarakada iyo maxaan ku rahdaa martabka caafimaadka ee gobolka gadana waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryanaa inuu ilaahay khayr iyo barwaaqo iyo nimco iyo gaaladoo alla jibiyo oo quwadda islaamka ilaahay kor ka dhigo taasna waan ku ducaynaynaa insha allahu biidnillahi kariim annagana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida daawada noola siiyey iyo maxaanku rahda gurmadka noola simeeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay magacay yaxya cabdi xirsi waaye magaalada ceguudan ku noolahay laalaha jaawa inoo keeneen ilaahay cadowgooda ha qabto gaalada allah jebi muslimiinta kale allah ka dhigo alxamdulilah ilaahay baa mahad isdale walaayadaa noo keentay daawo ilaahay baan tu mahadinaynaa ayadbaan tu mahadinaynaa alxamdulilaah waxaan joognaa deejaanta ceelguduud alxamdulilaah ilaahay baa mahad isdale walaayada tor allaha tadhiga gaalada allaha jebiyo muslimiinta allaha tormariyo daawo fiican bayna siiyeenoo tayale alxamdulilah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga geda uu ka qaybiyey deegaanada kale ah buusaar faafaxdhuun qoondhood iyo galweyn oo ah deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ee gedo jasaaka allaahu khayran walaalka casaam horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa degmada buulafulay ee wilaasaamiga ee baay haddaba tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabduqaadir rabbaani
isbeddel dhanka tacliinta sare ayaa ku soo kordhaya magaalooyinka ay ka taliyaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyadoo isbeddelkaas si weyn looga dareemayo xalaqaadka cilmiga iyo goobaha kale ee waxbarashada ee kale ah madaarista taxfiidka qur'aanka ee saqaawa iyo taajul waqaar dugsiyada hoose dhexe iyo sare macaahidda iyo madaarista kale ee ay gacanta ku hayaan makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab socdaal aan ku tegay magaalada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baaya oo muddo sannad ah aan mooganaa ayaan soo booqday goobaha waxbarashada qaarkood waxaana wakhtigaa kooban isbeddel weyn sameeyey qaybaha tacliinta oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada muslimiinta ah ee deegaanka goobaha aan soo booqday waxaa ka mid a xarumo waxbarasho oo ragga iyo dumarka ka faa'iidaystaan iyo kuwa u gaar ah haweenka oo ay u sii dheer tahay waxbarashada farsamada gacanta xarunta ugu horreysa ee aan booqday waa madarasada alxikma iyadoo xilliga aan booqanayay halkaas ay ka socdeen duruustii caadiga ahayd ee ay ardayda xirfadlayaasha qaadanayeen waxay ardaydan bartaan laba nuuc oo ka mid a farsamada gacanta ee harqaanka iyo cilaansaarka waana kuwan qaar ka mid a ardaydaas oo aan ka waraystay sida ay wax oga bartaan madarasadan maryamo aadan ali maryama aadan waa ardayda ayay ka mid tahay maryama maryama maxaa samaynaysaa shaqada aad qabanaysaa waa maxay faashion aan tolaa
harqaan baa tolisaamiya haa haye marka maxaa tolaysaa hadda dharka waa nuucee nogiriisa oo faashion ah maasha allah anu waan ka faa'iidana hadda
aadaa u barata miya haa walba makasaan lotu baa ku noosana hadana walaagtolowlay galnayri hadana diracdhayga bilaa diraasaa kalerkiijee madas bacda saaka talowgan hadana faashon waa maraan maasha allah marka hadda waa dharka waa ku filantaas leedaha haa ciyaal makuu joogaan horta haa haye ciyaalkaaga waa u talan kartaa soomaan haa ma hubtaa haa waaya aadaad u mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa marka een, mustaqbalka ma waxaa rabtaa inaad ku shaqaysato xirfaddan mise waxaad doonaysaa inaad macallin ka noqoto inaa macdanka naqado muslimiinta dhan walan qabdo qadaa inaad muslimiinta ku anfacdaa rabtaa oo Haa.
adiga aad barato soo maha haa aad baad u mahadsan tahay umu khaalid haye ka waran waa m- maxaa shaqada aad ku jirto wax ma noo sheegi kartaa xarqaan baa tolaya inaan ku shaqaysto inaad ku shaqaysid baad rabtaa miya haa waaya Een, ka waran caruur way ku jirtaa haa alxamdulilah caruurta dharkooda waa toli kartaa maama haa waa tulan karaa meeqa biloodaa baranaysay billay jooga haddaani bil bisaa joogtaa miya haa waa si fiican ma fahamta marka maasha allah haa haye ma lagu aamini karaa marka wax ma toli kartaa haa in badan waa tolay wax badan ma soo tashay haa dariskii ka waran xoogaa waa ka adagtaa soomaan haa waan ka adkahay madarasada maadaama ay dumar wax ka bartaan macallimiinta waa gabdho bixiya labada xisadood ee harqaanka iyo cilaansaarka sidoo kale maamulaha xarunta oo iyana ah haweeney ayaa ii sheegtay in madarasada sidoo kale haweenka loogu dhigo qaybaha luqadda carabiga iyo culumta sharciga maasha allah hadda natiijadooda aad iyo aad ay u fiican tahay awal hore bilaaw ay ahaayeen markay imaanayeen aad baa macnaha iskugu rafaadnay oo as- macnaha dhibaatooyina laysla soo maray hadda alxamdulilah mar dhow waxaan rajaynayna inay qalajibiyaan cashirkan awal hore waxaan ku bilownay qalin iyo buug sabuuradda saaraya kadib way ka fiirsanayaan buugga iyo qalinkay ku qorayaan qalinkaasa macnaha lagu qoraayo hadda alxamdulilah buugga waa kasoo gudubnay Een, waxaan isticmaalaynaa kareemkii oo kale kareemaa la isticmaalaa bacaa la samaystaa sida cilaankii ay isku saaraan marka hadda marka qayb qayb uu leeyahay qaybtii hore way kasoo gudbeen qayb dhexay marayaan Waay.
inkastoo wax yar ay u dhimantay maadaama sabuurad iyo howlahaas lasoo wada maray hadda ma joogaan heerkii iyaga isa saarsaari lahaayeen oo gabdhuhu iyagaba isku qorxin lahaayeen haa way joogaan haddaba iyagaa isku saaro hadda markay imaadaan waa layska dhaafay inaan isticmaalno buugga iyo qalinka iyo sabuuradaba sabuuraddan saaraya way qabsanayaan ayaga ayagaa isku saaraya ee waxaa la isticmaalayaa kareem kareemkaasaa lagu shubaa baca waa la hagaajiyaa bacda een, qaybqaybay isku saaraan waa la- si qurux badan ay u marinaan hadda maasha allah aad iyo aad ay u qurux badan yihiin kareemka muxuu ahaa cilaan ma ahmiya cilaan baan aqoon jiray may cilaanka haddii la marsado dadu qabanaya soo maaha waxaa loo baahanya maanta in la mariyo berina la mariyo aysan ku qaban kareemkaa la marinaya intaas oo keliya socodkeyga kumaanan ekaysan marka laga soo tago madarasadaas waxaan sidoo kale booqday dugsiga sare ee magaalada buulafulay dhismaha dugsiga waa goob dhismaheeda loo hagar baxay oo aan hay-ad iyo gaalo mashruuc looga soo qaadan waa goob markaad eegto indhahaagu ku qaboobayaan quruxda iyo shacaa'irka diineed ee ka muuqda ardayda dhigata dugsiga waxaan horey u sii gudagalay xafiiska oo si weyn laygu soo dhoweeyey waxaana la ii keenay biyo tallaajad laga soo saaray si aan u cabo waan ka guddoomay walaalahay waxaana durbaba sii gudagalay u guurgelidda sida waxbarashada tacliinta sare ku socoto waxaan galay fasallada dugsiga sare xilligaas oo ay duruus ka socotay waraasada eh, laatinaha waxaa waaye waa waa geneticska ama cilmiga ka hadlo eh, hidisidaha ama dhaxalka macnaha dhaxal qof dhintay dhaxalkiis laga hadli maayo waxa laga hadlaya waxaa waaye eh, waalidka ilmaha markuu waxa- ilmaha ka dhalanayo ilmaha ka abuurmaayo hooyada iyo aabbaha ilmaha ka abuurmaayo sifaadkii in maxaa la yidhaha laga soo guuriyo aabbihii iyo hooyadii eh, ilma sifaadkaas ay usoo gudbaan ilmaha ay usoo gudbaan cilmiga nooca ka hadla waxaa la yidhahdaa cilmul eh, wiraasa la yidhahdaa guud ahaan cilmigaasaa lagu daraaseeyaa ciwaanka koowaad marka meesha noogu qoran wuxuu yahay tacriif alwiraasati wa aadaafuha waa waxaan tacriifinaynaa oon ka hadlaynaa waraasada waxay tahay ama cilmiga hidisidaha ama genetikiska wuxuu yahay iyo ahdaafta iyo yoolka iyo wuxuu xaqiijiyo ahdaafta uu xaqiijiyo wuxuu dhaha marka yaris kullu mina sifaat cadiida qof kastoo inaga naga mida wuxuu dhaxlaa eh, sifaat fara badan ka dhaxlaa can aabaa'ihi wa ajdaadihi aabbayaashiis iyo awowayaashiis ayaa wuxuu ka dhex- wuxuu ka dhaxlaa tilmaamo iyo sifaat ka dhaxlaa maxaa ka fahamtay cilmi ruuraatiga darsiga maanta noo baxaya ee aan ku qaadanayno een, fasalkan dugsiga sare gaar ahaan fasalka labaad bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ayadaan ku bilaaba abdilwahaab axmed ibraahim cilmigan waxaan ka fahmay in oo dadka ay iska dhaxlaan sifooyin badan Mhm.
sida dadka timaha labana timaha Mhm.
qaar inoo laga yaabaa asagoo oo yar Mhm.
inuu timihiis micisaasi cero yeesho sababta sababta aabihiis inuu ka dhaxlaa laga yaabaa asagoo yar inuu saas yahay Aad iyo aad.
teeda kale waxaa ka mid ah cuduraha la iska dhaxla iyo jirka sifooyin Sifo- hadduu qofka dheer yahay hadduu ogaaban Haa.
marka wax bini aadamka uun ku kooban miya mise may may xayawaanaadka kulli Wala, xayawaanaadka wixii soo hara dhan waa iska dhaxlaan way iska dhaxlaan waa iska dhaxlaan haa.
waxaan Sida- aan xayawaanaad aan ahayn ma jiraan oo cilmigaas eh, lagu arkay geedaha naftirkooda xataa geedaha kamid xataa geedaha Mhm.
geedaha haddii oo geeda kale haddii mid kale lagu dha- lagu kortilaalo Mhm.
weliba waxaa ka- waxaa laga yaabaa la tijaabiye geedkaas iyo labada geed laisku tilaale mid ka fiican inuu soo bixi karo
magacayga bidcasaam maxamed al ahaar cilmigan waxaa ka faa'iiday mm, geedaha qaar haddii laisku talaalo in mid ka fiican soo baxo uu soo bixi karo inuu soo bixi karo
xagga xayawaanaadka xagga xayawaanaadka biniaadamkana indhahooda labada waalid midkii ka dhashaa eh, cunugii ka dhashaa Mhm.
inuu Inuu cunug- sifaadkii cunug- hooyada iyo sifaadkii aabbaha la imaanayo.
la imaanayo haa Mhm. hadday indhaha tahay hadday ti- timaha tahay Ah, xitaa haddii uu waalidka cudur qabo Mhm.
inuu wa- eh, cunuga ka raaci karo Ah, oo ka dhaxli karo oo ka dhexli karo Waay.
sida hadda duuguryaa oo waalidka qabo camal Mhm.
in uu cunugina cudurkaas uu ka dhexlo oo gooryaan canuga isagoo haa Ay, isagoo isagoo qabo dhaxlo.
isagoo qabo inuu ka dhexlo laga yaabaa marka cilmiga cilmigaas intaasa ka dhexlay inkastoo bilow hadda uu noo yahay
tasaaruc iyo leere ee tasaaruc meel kale marka isla hadda qaadidii hadda la aragtay aakhirsha usadin inshaay dalta cayn calaa dalta za tasaaruc meel kale marku tasaaruc markuu saasa la kale tasaaruc meel raay inshaagada kararqaad meel kale qaadidiis may buu dalta cayn calaa dalta za su'aala ku warsi markuu gabarku may saaran maanaa mar kastaba maanaa nuqdooyinku aan aragahayto maanaa nuqdooyin badan anta nin saaran maa usaadisa isu shaqleynayka muuji may su'aala lasiin warsaday doontun miili markasu sakal ah ilan lama dinin intana roran intana roranta maa markasu sakal ha sheega مسار جابر عبد الرحمن maasha allah haya jawaabta
su-aashan noo diray waxay ahayd markas wastiqal waxaa lagu helaa sigma qaaf lo- lagu dhiftay siin calaa sigma qaaf qubooyinka dhammaan oo laisku daray oo lagu dhiftay siin loo qeybiyey qubooyinka dhammaan oo laisku da- laisku dhiftay marka culayskii doonta waa la xaliyay culayska doonta oo ihdaadiga siin khamsa faasilo sifir thalaatha saadna thalaatata cashar faasilo thalaatha newton may ba sheega sahan hodon dhexeedka uleeseed oo is- fu- is- maaragta isfogji maanaa noqdada alif oo mixwaru dawaraanka ama booska oo wareega bahalka wareegidaha isku fogji sheeg haddii aad ogte su guud ahaan qadiibka ama laanta ulees iyo haddii ay labaatan newton Ee, kurada ama banoonka nisfa ku darshaan haddii ay khamsa sentimitir maanaha haddii is ay مستقبل شيخ عبد الله mustaqiim sheekh cabdulaahi haye fadal مركز ثقل ثقلك حدن حياتك وليبا لك هلي سيكما كاف في فاء على سيكما كاف فاء ميم يساوي بولتمي سد فاصلة لواتي الشم على بولت ضباتي لما يساوي ولبه باسس في الفاصلة لحديلي marka tirada guud een, xaggee laga keena marka ma laba jaanib bay ka timid mise een, hal dhinac oo culaysku uu u badnaaya ka timid halka dhinacan badanaa culeyska ha culayska fogaantiisii oo meeshii loogu talagalay uu ka fogaa ها yacni xisaabkiia soo- meesha laga soo saaray soo ma مهم.
maasha allah shukran lak jazaak allah khayr ugu dambeyntii marka la eego sawirka guud ee degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay ku jirtaa marxalad isbedel iyadoo bulshada deegaanka ay garowsan tahay in horumarka dhabta ahi uu ku yimaado waxbarasho tayo leh ugu dambayntiina booqashadeedan goobaha waxbarasho ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay muujinaysaa sida waxbarashada tacliinta sare u tahay halbeeg muhiim ah oo lagu cabirayo mustaqbalka ifaya ee deegaanka iyo sida ay bulshadu u garowsan tahay in ay aqoontu tahay furaha horumarka barwaaqada iyo nabadda waarta taas oo ku timid hooska shareecada islaamka
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alaandulus saaka waanag intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliy waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga alaandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak